inkastoo ay ahaayeen weerare isxigxigay oo lagu qaaday deegaanada budbud iyo masegawa oo horey looga saaray maleeshiyada al-shabaab haddana waxaa deegaanadaasi ka bilowday howlgallo ka dhana maleeshiyada al-shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan deegaanadaasi guddoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud nuur xasan guutaale ayaa v o a u sheegay inuu socdo howlgallo lagu baadigoobayo kooxo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab howlgalle oo fiican oo lixaad leh ayaa meesha ka socday ilaa haddana sidii ay u socdaan kawaarijtana waa og tahay maalmihii ugu dambeeyey meelihii ay isku dayeen iyo weerar dhibaatada ka qabsatay iyo dabka ka raacay waad la socotaa dabcan meesha la yidhaahdo waxay weerareen budbud dab xunaa ka raacay waa la og yahay meesha la yidhaahdo waxay saba weerareen sagawa sidoo kale dabka ka raacay oo waa kay maydkooda meesha yaallo janaratediisa iyo iyo maaragtay warbixinta dhiibahayay dabcan dadku intay kawada warhayaan laakiin anigu aa si gaar har oo warhayaa meesha la yidhaha caliyabaalna waa kageesidin waa u galay marka arrimahaasaa jiray oo horumar fiican laga sameeyey hadda laakiin ninka la yidhaahdo isheeg wax dambo isku daya oo iyagu ay haayaan lama arko sidaasaanu ku dareemaynaa inaysan wax tabara aysan hay weerarada maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ayaa soo laalaabtay waxaana guddoomiye nuur uu sheegay in duulaano fara badan lagu qaaday al-shabaab loogana qabsaday deegaano ay muddo maamulayeen horjoogayaal meesha badanaa ku dhintay laba horjoogana waxay ku dhimatay meesha la yidhaahdo waxay ku dhimatay musegawa ilaa afarna waxay ku dhinteen meesha la yidhaahdo isheeg budbud marka wa waa ku jabeen meesha la yidhaahdo cali caliyabaal nafkeedana waxaa ku dhintay mid horjoogaa lagu dilay maalinta hore oo la qadanayo weerarada kuwa dawladda iyo kuwa shabaabka see badan dawladdu masaajid cali guduuday kasoo bilowday iyo meesha la yidhaahdo iyo iyo iyo iyo meesha la yidhaahdo waxay kasoo bilowday meesha la yidhaahdo albacad baalkii ninka la albacad yaa dhihine meesha la dhihi jiray isheeg or ilaa albaraf iyo raagaceelle ay soo waday masaajid caliguuday keentay ilaa masaajid caliguuday soo waday how many waa meeqo magaalo boqol iyo konton magaala ku jirta boqol iyo konton weerar oo oo magaalatu magaalaha ayaa la weerarayay marka saddex weerar inay geystaan iyadoo laftigoodu waa waa dad bini aadan oo maaragtay oo dal leh oo meeshaas heestay ciidankii meeshaas heesta waayo inay wax iskuday samaynayo waa cadda laakiin iskudaygooda wax natiija iyo wax guula kama gaadhin ilaa hadda meelay guul ka gaadhin lama hayo wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir cabdi shiikow ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay howlgallo ay kula wareegeen deegaano hoostaga ceeldheer iyo galcad aad ogtiinba ciidamadu waayahan waxay ku jireen dagaalkii ay kula jireen nimanka argixisada ah oo qaatay dhowrkii bilooda ugu soo dhaafay ka socday galmudug dagaaladaas in lagu xoreeyo deegaano ka mida galmudug sidiiba ciidamadu waxay u wadeen xoreyntaas ugu dambeynna maanta iyo shalay waxaa ciidamadu dowladda iyo kuwa deegaanka kaashanaya ay xoreeyeen deegaano dhowr ah oo runtii kala hoostaga ceeldheer iyo dalcad marka ciidamaduna waxay sii kala jeedaan labada degmo qadiimiga ah ee ceelbuur iyo galhareeri waxaan rajeynaynaa in almaa ka socdo
la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed shira falagle ayaa sheegay in deegaanada al-shabaab laga saaray ay ka jirto xaalad bini aadantinimo horta aada iyo aad baan waxaan ku mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo shaqada shabaqtaba ay ka qabteen dadka deegaanka ee macawisiinada loo yaqaana siday ay dowladda isku garab taageen ayadana aada iyo aad dowladda uga mahad celinaysaa xaaladahaas waxaad ogtahay deegaano aada u ballaaran ayaa afartan iyo sideeddii saacadoodoo lasoo dhaafay amaana idhaahdo saddexda aqooloodoo lasoo dhaafay dagaal gulufoo colaade looga xoreeyey marka weli deegaanada siaad la socotay dagaal baa socda dagaalka socda awgiis iyo awaloo ay diifaysnaayeen ayaa iskugu daldalay xaalado isdaba fuushan oo marka horena jiray haatana dagaalku uga sii daray inay ka jiraan waa la ogyahay hawlahaasna waxa weeye si baaxad leh ayaa guntiga u kiigsan yahay oo madaxweynaha iyo dowladduba ay isha ugu hayaan uguna howlan yihin ciidamada dowladda ayaa dib uga baxay ee deegaanka budbud kadib weerarkii dhowaan halkaa ka dhacay ha yeeshee si dhaba looma oga khasaaraha dagaalka uu geystay waxaase jira warar sheegaya in duulaanka uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay dhinaca kale maleeshiyada al-shabaab ayaa dib looga celiyey deegaanka masagawa ee gobolka galgaduud kadib duulaan ay halkaa ku qaadeen waxaana wararku ay tilmaamayaan in duulaanka masagawa ay ku dhinteen uu waxgarad ku sugnaa deegaanka kuwa oo magaalada muqdisho uga tegay dhiirigelinta ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee halkaa ku sugan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a xaradheere